waxaan joognaa xafiiska i c p k jeer county way mahadsan culimmada ii yeertay khaasatan waxaa liigu yeeray waayii hore haddaa xasuusataan aninkoo calanka laga jaraaya lacagaha u soo gala embiga haweenka faadumo cabdi jeexo ayaa noola yeeray bal inaan ka qayb qaadano waan ka hadlay arrintaasayto horta midda waxaan rabaa inaan saxa meesha idaa fadhigaheed walax laga soo fikiray oo lasii qoray ma aheen warka anaa ka hadlay faadumo yuusufe waxaana sheegay lix kun oo gabdhood inay uur leeyihiin markiida markaad kilibka gadaal u fiirisay runtii gadaal baan u arkay aniga horaan markii hadlayay ma fahmin kolley horta xanuunka iga batay sababta ah muddo hadda waxaan la shaqaynaya bulshada rayd anigoon mushaarku qaadanayn waxaan xasuustaa weli qof oo maanta lacag ka qaatay mise keesa askar kuula soo qaban inay jira tii darteed warkaasna waxaan rabaa inaan caddeeyo faadin jixow may sheegin wax sheega anagaan ahaa markaan sheegayna kama wadin lix kun oo gabdhood ayaa maanta uur kale laakiin markaad kaliibka fiirisa saasaan ku celceliyey waxaan rabaa taasayto inaan ka qayroodo aan sabeyn ka xiro aniga bulshada raydka markaan arrimo badan ayaan la kulmaa khaasatan ani cabdi bilow waxaan u malaynayaa arrintan ka hadalna oo miiska noo saareen waxay ahayd xagga mugay xadgudubka jinsiyada xadgudubka jinsiyada markii la dhaha maxaa ka mid ah kufsigaa ka mid ah lacaanta weyne caruurta yaraa ka mid ah wiilka yaroo la isticmaalayaa ka mid ah ana mara wixii waa noola soo ribood garaya xafiis waxaan ku leenahay meeshaan xafiiskan qaar laasi gadaashiisa dambe xafiis ku leenahay wixii lasoo reebgareeyey caruurta hataa loo diida ninkaanaytu wuu kacaya naaguu guursanaya lix cunug mise toban cunug uu ka dhali riddu ka saari taasaytuna waa xuquuqda maaliyadda xaggeeda way ka mid tahay markaa warka isku soo dardarto nambarku wuu badan yahay lixda kun markaanayto runtii carabka iga dafay gabdho wajeer ana sharaftooda waa jecel sharaftooda inaa lagu ciyaaro diyaar uma ihi sababtoo hadda ina sharaftooda lagu ciyaaraan diyaar u yahay muu doodeen maanta madaxda countiga oo dowladda sare oo booliista ah mise maxkamadda waan isgabsan maxaan usoo gabsannahay dulmiga beecsharada laga gaadanayo gabdhaha dulmiga loo geysto sarar jeer waxaan usoo hadday iga xumaateen baashan way faaftay inaad raalli ka ahaataan boqol iyo toban iyo afarta raallahaada aniga waa jeclahay saaki gabdhaheenna soomaaliyeed oo la dulmayn sababtoo gabdhahan ka hadlaya gabdha ay jirkooda gadanayo maaho waa gabdha la dulmahay mise darooga lagu isticmaalya mise masaakiina aheedda wax yar lacag yar loo maalin la siiya tii darteed aan u yeelay haddii haddana qalad tahay meeshiida inaan ligu saxay ficnaan lahayd qaladkay laba jeer baa ogolay laba eryaanka aan wilib ka qayroonaya inaan gabdhaha lix kunaa uurle hadda aan dhaha taasayt inaan ka qayroodo midda labaad meesha aan ku hadlay baraha bulshadana dadka waryaha inay haddana sii faafiyeen weli hataa qof shaksiyan faadimo jeexo oon ku jirin siyaasad darteed ina haddana ilaa hataa meelaha lagu soo qoray f j shopkeeda oo lix kun iyo shan iyo toban ay wax kasta lagaday ku qoranta taas waa wax laga qayroodo bulshada waxaan u sheegayaa faasiqnimadu ay badan tahay weli waa xaddhaaf yacni qofka damiirka bini'aadanka leh muu dul qaadan kara soonka dhexdiisa gabar intaa lagala fakaday afarmeelka la geeyo oo qasbiyaan lagu isticmaali rabin ilaahay qadarkiisa ay ku baxsatay marka waxaan rabaa reerwujeer haddii arrimahaas ay tahay lix kun iyo shan iyo toban gabdhood haddaa xasuusataan markii markii la hadlayna lix kun markii dhahay dad kaloo gadaal fadhiya ay dhaheen shan iyo toban aa gadaal igu dareen anintii waa sii xoojiyey markaa maxaa waay fursad marka hore waxaan ku xisaabtamaya markaan istaagay kaale fursadaan ka faa'iidaysa intaanu bilcaan ah ushaag dulmiga magaalada ka jiro ani hataa wallaahi waa billaahi waa tallay waa soomana markooba iguma dhicin lix kun oo uur laad sheegaysaa maskaxdayda kama dhicin markaanasra wajeera raal ahaada gabadhii uur leen an uur ma yeelay runtii waana nin miyo uur ma yeela dhakhtar miyo biyaha raggii biyaha bilcaantiisu ma keeno iskuma beer laakiin erya igu laxagu badan maxay kufsigan hadda kelix maaha gabdhihii laga dhintay mise la furay ayaa qaybta kusoo darahay runtii waxaana rabaa inaan warka soo gaabiyo idinkoo raalli ah waxaan rabaa reer wajeer faasiqnimada waa badatay gabdhihii la dulmay way bateen arrintaasn kusoo koobi lahayn culummada qaar allaa siiyo haddii warka dhinacay iga warsadeen taasaytaan rabaa inaan kusoo gabagabay waxaan u aamusay maalintii had dhexda u aamusnayna waa cintiraaf ee xishmadda aan qabo culimo sababto ah inaan hadlo oon wixii ka rabay aan ka sheega aan diyaar u ahaa laakiin culimmada ay dhahda ilaa anaka nafaas ka helayn sababto aykan tartan quraan ay ku jireen ilaa nafaas ka helayno fursadna si tii darteeda markaan u aamusay maanta maanta culimmada waa hadalnay faadimo jixo warkaas ma sheegin warka waxa sheega ani waaye faadimo baraha lagu ceshayn ha la iska dhaafo aniga intaad idhahda kartaan bay dhaha sababta ana warka iga soo baxay moogta yah qof maxaa leh wax isla imaan asaa mas-uulka moogta ana mas-uuliyadda waxaan ku eeyay lixdaas qalabta iga carabkayga iga dafay waana raali gelinaa boqol iyo toban iyo afartan ku raali gelinaayo warkaas waa ku dhamaa